your roots down deep at a funeral.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o ed ood si toos uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban efamyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa koodii iyo barkii duhurnimo waxaana ay tahay maalin jimco ah oo koob iyo toban ay tahay bisha maarso sanadka labada kun iyo labaatan iyo labada waxaad idaacaddani ku maqli doontaan barnaamijkeena dhallinyarada qodobo kala gedisan waxaan idinla socodsiin doontaa anigoo ah sahre cabdi axmed waxaan idiin haynaa ood ku maqli doontaan barnaamijkeennan barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aan ku eegi doono dhaqashada fardaha iyo taariikhda soomaalida
waxaa jirtay wakhtiyo qarniyadii intii aan isticmaalkuyna qabsan ka hor iyo wakhtiyada isticmaalkuyna qabsanayeyba in farduhu ay deegaanada ugu dhaqnaayeen sida geel oo kale ama ayba ka badnaayeen shayga ugu weyne la qiimeeyo neef xoola ah oo gammaan ka qaalisanina uusan jirin wakhtiyadaas
sidoo kale waxaad maqli doontaan ciyaarihii kaalimihii heesaha iyo qodobo kale balse marka hore kusoo dhowaada warkeennii dunida washington ayaa uga digtay moscow waxay khubaradu ku tilmaameen dembiyo dagaal oo ciidamada ruushku ay geysanayaan saraakiisha maraykanka ayaa sheegay khamiistii in ruushka uu u weecinayo istaraatiijiyadiisa dagaalka mid lagu duminayo xarumaha dadka ee ukrein iyadoo sidoo kaleetana wadahadallo heer sare ah oo u dhexeeya dhinacyada dagaalamaya aysan wax horumara samaynin oo sidaas u weyn waxaan aragnay warbixinno lagu kalsoonaan karo oo ku saabsan weeraro lagula kacayo dad rayid ah kuwaasi oo marka la eego dembi ku ah axdiga jeneva kana dhigan dembi dagaal ayuu yiri afhayeenka waaxda arrimaha dibadda maraykanka ned price inkastoo si gaara uusan u eedeynin ciidamada ruushka inay dembiyadaasi galeen madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa qorshaha uu ka leeyahay dagaalkaasi uu ahaa ayaa layiri inuu qabsado ukrain wayna adag tahay haatan oo waa ay caddaatay waa u fashilmay brice ayaa waxaa kaleeto uu yiri duulaanka laba toddobaad jirsaday marka waxa uu haatan u jeestay istaraatiijiyad lagu burburinaya xarumaha dadweynaha si iskudaygaasi uu u jebiyo rabitaanka dadka ukrein wuxuusan awoodinna uu u sameeyo ruushka ayaa beeniyey inuu beegsaday dad rayida duulaankiisa uu dalkaasi ukrein ku weeraray markana dhegaystayaal waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aad xilligan oo kale ka dhagaysataan jimco kasto barnaamijkeenna dhallinyarada maanta waxaa inoo soo diyaariyeyna lana socodsiinaya wariyaha v o eda cabdikariin cabdulaahi olol oo laas caanood jooga warbixintanna soo jeedinaya
kulanti wacaano wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool toddobaadkan waxaynu kusoo qaadan doonaa dhaqashada iyo sida qiimaha dadka soomaaliyeed dhexdoodu ay ugu lahaayeen fardaha barnaamijkeenna waxaa marti noogu ah xasan jaamac maxamed waa nin dhallinyaraha oo ku nool magaalada laascanood waxa uu si weyn u ururiyaa taariikhda fardaha iyo dadka soomaaliyeed siyaabihii ay u dhaqan jireen axmed ayaa sharaxaad ka bixin doonaa fardaha iyo sida ay u dhaqan jireen guud ahaan deegaanada soomaalida iyo sida ay ku ahaayeen marka laga hadlayo farda dhaqashada iyo qiimaha dhexdooda ay ku lahaayeen cabdikariin waa ku dhowahay waa mahadsan tahay marka koowaad waa ku mahad celinayaa adiga iyo bahda v o e da mahadcelintaa kadib su-aasha aad weydiisay ee ku saabsan fardaha iyo soomaalidu say u dhaqan jirtay iyo siday deegaanka ku ahaayeen soomaalidu guud ahaan ama dalkan la yidhaahdo soomaaliya wuxuu ahaa dal hodan ku ah xoolaha nool iyo khayraadka adduunka ku tartamo oo dhan guud ahaan xoolaha nool ee la dhaqdo sida gamaanka yeela adhiga iyo lo-da iyo weliba duurjoogta iyo xayawaanada kala duwan farduhuna kuwa unbay ka mid ahaayeen kuwa ugu qaalisan meesiyada ay xoolaha ah ay soomaalidu gacanta ku haysto ama ku taxalluqdo oo ay dhaqato bay ahaayeen farduhu waxaa jirtay waqtiyo qarniyadii intii aan isticmaalkuyna qabsan ka hor iyo waqhtiyada isticmaalkuyna qabsanayeyba in farduhu ay deegaanada ugu dhaqnaayeen sida geel oo kale ama ayba ka badnaayeen shayga ugu weyne la qiimeeyo neef xoola ah oo gammaan ka qaalisanina uusan jirin waqhtiyadaas marka marka taariikhdooda aynu dhowr kiso ka soo qaadano iyo say u fara badnaayeen iyo farduhu say wadanka u joogeen iyagoo wegana ah bay waxay ka cabi jireen ceelasha marka dagaalada iyo colaadaha la galo la gawaaraacin jiray oo lagu qaadi jiray gulufka iyo colaada geela lagu dhicin jiray waynuu geli doonaa marka waxqabadkoodii sida ay deegaanka ugu dhaqnaayeen marka raggu ka waramo odayaasha iyo dhaxalka awoyaasha aynu kasoo gaadhay laga waraysto waxaa layihi dhaxal awow waa maguuraane aad iyo aad bay u badnayd markii uu halgankii daraawiishta aasaasayey oo uu jihaadkii gobonimo doonka ahaa ka waday geeskan africa gaar ahaan deegaamada ay soomaalidu ku nooshaye dalka ay soomaalidu leedahay diinta iyo ukhidmaynteeda soomaalidu waa dad islaam cariiq ah oo xeel dheer leh u adeegidda diinta sayidku markaa markii uu tegay wadankan marba wuu socon jiro dee nin madaxa buu ahaa markaana wadanka soo galay ceelkan bohol buu subax tegay niman sanaa ka soo kici timay oo fardoolay ah oo jidali iyo aagga farduu caanka ku ahaa ka yimi buu ugu yimi kun iyo lix boqol oo boos bay ku joogeen nimankaas waxaa raggaa ka mid ahaa af qarsho markii uu sayidku goobtaa yimi nimankii waxay sameeyeen fardoolayda ahaa geeraarbaa sayidka lagu soo wuxuu geedkii saynta lahaa iyo meel sanaag la yidhaahdiyo sinta jiidaliyeed iyo sibir bay ku dhasheen oo ahaayeen sidkanugoo subagna loogu daraaye sagaal guura alleyla waa kuu soo soconaynay sayidow maxamed bal salaamu calaykum safkan aan ka dhashayna sangayaasha u naaxay siyaaro wada qaado sawdka aadna tidhaahdana samicnaa wadacnaa markuu intaa yidhi buu wuxuu u dhiibay neefkiisii markaasuu neefkani waa ashkirsaac waa sagaal jir da'diisu sanaag buu ku dhashay sidka nuug ku ahaa subagna loogu daraaye gabadh suuri la moodiyo sodongeera ka diiday salab neef la ekeeyiyo neef sargooyo ku dhaama waa saloo ma abuura sayidow maxamed siyaaraan u wadeebay sidaasay udhaqnaa kun iyo lix boqol oo faras oo goob la keenay
waa farabadnaanta iyo dhaqashada ay lahayd aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaa jiray ragga soomaaliyeed si weyn bay u ilaalin jireen sinjiga fardaha iyagoo ilaalinaya in siday u kala wanaagsan yihiin bal ka warran qiimahay u fadhiideen inay ilaaliyaan neefkani meesa uu ka soo jeedo faras ahaan dhal ahaan iyo sida ay ugu fara adeegi jireen oo kale firka inuusan meesha ka bixin
horta farduhu markaasoo kale waxay ku jireen booska ay teknikada iyo gaadiidka gaashaaman iyo kuwa xamuulka ahiba hadda inoogu jiraan iyo kuwa lagu xaragoodaaba sidaa awgeed waa la ilaalin jiray isku qiimo maaha gaariga jabaan soo saartay iyo casriga ah waad og tahay oo gawaarida aynu isticmaalno kuwa ugu sita inta badan jabaankaa soo saara iyo kuwa dalalka kale ee indhayarta kale iyo jinaha iyo ay soo saaraan ama dalal kaleoo caalamka ka mida saasoo kale ahaayeenoo sinjiga fardaha waa la ilaalin jiray neefka lab neefka sangaha ah ee baxdowga ah ee cagihiisa iyo lala yaabo awoodiisa waxaa la samayn jiray xiniyaha waa laga saari jiro waxaa la odhan jiray waa qorogoy si awoodiisa laysugu halleeyo oo hadduu geeyooyinka kuda farasku inta badan kuditaanka ugenyooyinka kuda way daciifisaayoo waxaa dhacda inuu marka dagaal lagu galoo kale boolaha oo kale ka buri kari waayo marka waa la ilaalin jiray si xoogiisa iyo awoodiisu u joogto faraskaasi waa qodob waxaa kaloo la ilaalin jiray geenyada khatarta ah ee sangaha la tirsata xagga cagaha iyo adkaysiga waxaa la samayn jiray waa la qodbi jiray oo sangaha waa laga ilaalin jiray inuu kudo oo haddii farasku kudo kudistaa faraska tamar yaraynaysaa genyadii way tamar daraynaysaa tamarteedii baa yaraanaysaa ama way dhalaysaa hadday dhasho hooyay noqonaysaa dee taana waa la ilaalin jiray oo geenyada qodbani inta badan waxay la qiima ahayd faraska qorogoy ah baxdowga ah waxaa kaloo la samayn jiray faraska aada u qaali ah waxaa laga yaabaa xooluhu awr saraa la yidhiyo marka loo baahdo ama geeyooyin kubadda ka dabargo-aan ama abaaro iska dhacaan ama wax dhacaanba si ilaahay musiibooyin u dhacaan haddii ay farduhu dhadigu dabar go-aan waa la soo raadin jiray meelo kale laga keeni jiray laakiin sange sunaari ah oo qoob yar ah oo sheeganba geeyooyinkaa loo hayn jiray oo loo raadin jiray si u kudo oo fardo sunaari u dhalo marka aad baa waxaa loo ilaalin jiray sinjiga fardaha waxaa dhici karta in neefka ilaa sagaal ayeeyo ilaa toban awoowe ilaa konton wax ku dhow loo abtiriyo oo firwanaaga iyo meesha uu kasoo jeeday iyo deegaankiisa la raadiyo lagu ilaaliyo waxaa jira in noocyo badan baa jira oo fardahu ay u qaybsamaan qaarkoodna dee waacaan oo magaca faraskaasi wato faras oo faras ma tahay dee dadkii hore ee soomaaliyeed uma eegi jira balka hore noocyada ugu caansan gabayadoo kale waa lagu soo qaataa raggu way kala jeclaayeen horta farduhu horta neef walba oo ilaahay abuurtay ilahay waxbuu ku abuuraa laakiin soomaalidu waxay dad dhug leh oo wax u fiirsada oo wax qiimeeya meesiyada xoolaha ah ee ay dhaqdaan midab iyo sawrac iyo sinji gaar ah oo meel ka soo jeeda baa mararka qaarkood u sheeganaa oo neefku ay tilmaansan jireen waa sinjigii heban ama midabkaasi waa adkaysi badan yahay midabkaasi waa caga badan yaho waa dheereeyaa iyadoo qox walba ilaahay wuxuu ku abuuray ay tahay oo neefba laakiin si guud sinjiyadu waa u kala adkaysi iyo awoodba badnaayeen iyo midabada iyo jaadadka farduhu midabada fardaha ee la gaato gabayada iyo sugaantana aad bay ugu badan yihiin farduhu horta midabo fara badan bay leeyihiin intooda ugu caansan marka koowaad farduhu saddex midab bay ka kooban yihiin saddexdaa midab marka la badiyo toddobaa ka hoos baxaa waa casaan iyo cadaan iyo madow midabka la yidhaahdo casaankaaynu ku horeynaynaayo casaanka laba midab ama laba nooc baa ka hoos baxo oo basaan ku kooban yaho neefka la yidhaahdo xamarka iyo ashkarka labadaas baa casaan ah waxaa iyana midabka la yidhahdo cadaanku waa qaajaha iyo boodka iyo bulaalaha saddexdaa midabna waa cadaan midabka la yidhaahdo madowga neefka caynabka la yidhaahdo baa ka dhasho madow dukhul ah oo tukaho kala awey midabka la yidhaahdo neefka la yidhahdo baroorka oo neefka fardaha loo gaata ahi midab inta badan uu ku dhashaa ma jirto oo wuu ku dhashaa wuu isbedelaa oo afar midablaa la yidhaahdaa mararka qaarkood oo neefkaasi mar wuxuu u dhashaa caynab madowga duqula markuu laba jir ilaa saddex jir gaadho baa baroorgelaya oo caddaanaya guudka iyo qanaanta iyo baa madow kaga sii hadhaya neefkaasi wuu caddaanayaa wuu dilaacaa baa la yidhahdaa baroorkio marka awood waa neefka ugu awooda badan mar wuxuu ka dilaacaa neefka la yidhaahdo wuxuuba u dhashaa midabka dabagaalahoo kale oo bulmulqa la yidhaahdaa marka uu muddo gaadho baa neefkaasi wuxuu sameeyaa barashabeel oo kale neefka inta badan barashabeelka sameeya ha baraha shabeelka oo kale uu sameeyaa neefkaasina barashabeel baa la yidhaahdaayo waa neefka caanka baroorada caanka ah buu ka mid yahay neef kalena wuxuu ka dilaacaa isna bulladii ama bulaalihii buu ka dilaacaayo markuu muddo joogo buu isbedelaa cadaan baroorabaa gala markuu cadaankaasi galo wuxuu sameeyaa labada afarta jilib iyo baa madow ah guudka qaybo ka mid waa madow saynta qanaantu waa madow hadday doonto neefkaasi maydel baa layaaba neefka fardaha wuusita sida ay taariikhda soomaalifardaqaanada ku sheegaan todobada midab baa marka fardaha lasoo duduuba baa ugu caansan gabyaayada gabyo ee suugaanta fardaha marka ammaantooda lagu xeel dheeraado nin walba baroorkaasu doorta wuxuu yidhi nin afar midable ooftiyo fankiiyo adhaxduu weynaatay isha waxaan la raacaa fardaha ka u itaal roone oog subax la moodiyo baroor wax libaanduun mar kalena wuxuu yidhi baroor salalmadow midaansiiyo aqoonin seedow waxaan ku hayaa nafsiyaakhala markaa qiimahay lahaaya weeyaan dhegaystayaal weli waxaynu ku jirnaa barnaamijkeeni sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaynu kusoo qaadanaynay noocyada kala duwan iyo dhaqashada fardaha waxyaabaha ragga hore ay sida weyn u ilaalin jireen waxaa ka mid ahaa waa daaqa iyo cunnada iyo xaragada farasku iska leeyahay balka war
horta neefka fardaha ahi waa la dhaqaalan jiray si aada iyo aada baa loo dhaqaalan jiray oo ninka wuxuu ahaa dee wataynu kasoo sheekaynay oo mar tignikadii buu ahaa mar gaarigii saxanka gaarigii lagu xaragoonayuu ahaa mar kii lagu sahminayay iyo xamuulkiibuu ahaa mar gurma degdega iyo ambalaaskiibuu ahaa sidaa awgeed aad baa loo dhaqaalayn jiray fardaha waxaa la samayn jiray bari baa la siin jiray la dhaqaalayn jiray oo bari baa la siin jiray waxaa la samayn jiray oo dhaqaalaynta fardaha ka mid ahaa fardaha habeenkii waa la miraa oo marka ay dhala yihiin dhasha inta loo xidhxidho oo baa nindhex seexdaa dhiifoon oo dhasha duwaaga way ilaaliya oo habeenkii oo dhan ay mirtaan waatuu lahaa waayahan gammaanka iyo fardahan gooni ku ahaayee goodiga waqooyiga dhulkaoo dhaxantu geesaastay gefer miray habeenkii intaan gooxa yuururay marka habeenkii oo dhan baa la miri jiray waxaa la yidhaahdaa fardaha mirta ee aan gacanta lagu hayn ee iska daaqa jeexoodaas ee aan markaa la qabanin oo inta badan aan dhalay ahayn bal gefirka oo fardaha aan gacanta lagu haynin markaas ama la fuulin ama waxa loo yaqaano lagu xaragoonin ee adigu gacanta lagu hayna mirta baa gefirka layaawatagela waxaa loogu heesaa gefir mirashiyo gefir xadhagliyo goofay miratay geeya jecesha oo meel cidla ayna iska mirato bay jeceshay geeya waxyaabaha hadda laga hadlaya waxaa ka mid a in dabargo ay qarka u saaran yihiin abaaruhu ay si weyn u saameeyeen deegaanada gobolka sool oo kale iyo meelihii caanka ay ku ahaan jireen ay ku sii yaryihiin bal hadda ka waran raggii hore waynu ka soo sheekaynay qiimaha ay fardaha ku lahaayeen iyo siday u dhaqan jireen dadka hadda jooga iyo dhaqashada iyo fahamka guud ay fardaha ay ka haystaan oo kale
marba in ha joogeene farduhu intii burburkii daraawiish ka dambaysay maalinba maalinta ka dambaysa jabkii daraawiisheed ee gaalow wadanka qabsatay ba horta jabka nugaal xoolaheedii iyo raggeediiba ugu horreeyey jabkaas aad baa farduhu u jabeen dadkuna waa jabo dee waad ka warqabtaa waa la qaxay waxna waa la laayay fardihii waxna bahal baa markii raggoodii tegey iyo dayacba cidla ku laayeen waxaa ku tusaysa inay saasi tahay waxaad arkaysaa ismaaciil mire oo toddobaatan sano kahor ka calacalay wuxuu yidhi ismaaciil isagoo fardihii in ay baabi'een oo la nacay oo baqlo iyo dameero laga doorbiday ka waramaya iyo waxa soo socdaba wuxuu yidhi wuxuu yidhi darmaanaha waraabaha digliyo loo dayacay haadda baqlaha dinaahiyeynaya ee dacayda laadlaashay dameeraha la bari siinaya diifta xamar qaayib daayirow maxaa xigi adduun dabadii weeyaane markaa u gabaygaa tiriyey waxaa kaloo iyana kutusaysa aadan carab oo ka calaacalaya inay jabeen wuxuu yidhi annagana sangihii qoofallaa sahali noo dhaafbuyisitaaci farduhu wuxuu nagaga lumay salow colaadeede sayidkii dabadeed sharaftu way naga siloonayde ilma sugullahaanilma sugullahaan u xilqabin silaca mooyaane meel kalay ka sayn dhabanay ilma sugullahaan u xilqabin silaca mooyaane meel kalay ka sayn dhabanayaan saaka moogay
waxaa kaloo iyana suugaanta tilmaamaysa ka mid ah nin loodhan jira daahir afdaleel allaha u naxariistee oo gabay aad u qiimo badan fardaha ka tiri wuxuu kusoo afjaray sidii hore wuxuu yidhi wuxuu yidhi sidii hore ka guuro hadeer goosan baa haadhaye allahayow ha naga goyn lugwaa lagu gumoobaay marka inay sii marba ay yaraanayay baa kutusinaysa waqtigan dambe intii intaa ka dambaysay marar badan oo ay wadanka farduhu qarqiyeen oo fardo badan ay dhaqmeen nugaal dooxooyinka nugaaleed way jireen oo fardo badan ay dhaqmeen laakiin sidii ay wakhtigii daraawiish ka hor ahaan jireen marna ma gaadhin hadeer wakhtigan la joogo ha yaraadeen laakiin sarac fiican oo wax laga reebi karo haddii lagu talagalo oo dadku ay usoo jeestaan baa jooga amaad muddo dheer uruurinaysay fardaha iyo noocyada ay ka kooban yihiin iyo taariikhii kala duwanaa ay soo mareen waxaad is leedahay way ugu halis badan yihiin oo hadda way taagan tahay maxaa ka mid a
waxyaabaha dee ugu halista badan ee fardaha inay dabar go-aan sababasa maaha waxaa ugu halis badan inay farduhu dabar go-aan oo halista ugu weyn ah gacmaha shisheeyaha ku jira waa fardii waa la iibsanayaa dhadigiibaa weliba la iibsanayaa waxaa nugaasha meelo fara badanoo ka mid a farda laga iibsaday oo dekeebadahan inagu xiga laga dhoofiyey sida berbera boosaaso fardahaana inta badan dad deegaanka ah ayaa dilaalo oo iibiya waxaana soo dirsada carab iyo hadday doonaan dad bariga fog ka yimo indho yara dad soomaali ah intaba way isugu jiraan dadka iibsanaya oo kasii iibiya ajnabi kale taasi waa khatarta ugu weyn fardaha ku socota maxay ku dooranayaan inay farda usoo doontaan soomaalida ama ay qaataan oo kale ma dhanka taariikhdii raacayaan fardaha la yidhaahdo sunaari qoobirta soomaalidu dhaqato gaar ahaan deegaanadan aynu ku noolnahay nugaal fardaha adduunka ku jira kuwa ugu siita bay ka mid yihiin sidaa awgeed bay ku xulanayaanoo ay ku urursanayaan zaracoodii iyo siidhka wacan ee fardahaas waxaa kaloo iyana jirta in horeba loo xulan jirayoo markaad taariikhda u fiirsatid nin loo odhan jiray imruul qays oo carab ahaa gabyo ahaa marka uu fardaha faraskiisuu ammaanayay oo uu faaninayay wuxuu ku sheegay inuu yahay min khayli berbera fardihii berbera tarankoodii inuu kasoo jeedo berbera haddii loo qaado sida ay taarikhyaano badan ka aaminsan inay berberadeennan tahay fardaha berbera laga dhoofin jiray waa fardaha nugaaleed wadanka ku noolaa sunaarida ah ama fardaha laga qoob yarta ah marka fardahaas saasay ku dooranayaan hore waa loo dooran jiray dalkani ma laha markaa dowlad iyo cid ilaalisa oo dhowrta hantidiisa iyo dhaqaalihiisa iyo sarwadiisa maguraanka ah dadka shacabka ee bulshadu qolo waliba waxay leedahay wax ilaahay hibow siiyey iyado caan ku tahay aan lala wadaagin haddii lala wadaagona aan wax weynahayn marka inaynu ilaashano waa muhim oo deegaanku ilaaliyo xil la iska saaro sidii loo soo celin lahaa iyo zaracoodi in la raadiyo qiimo weynna agteenna waa inay ku yeeshaanoo neef xoola ah oo adduunyo maanta ka qiimo badan neefka maani ma jiro xataa marka lacagta la eego xoolaha somali dhaqatugada u qaalisan faraska zangaha ah waxaa laga yaabaa inuu hal lamaan ama urka lamaan ha noqoto ama hayba is wadatee uu gooyo ama ka qaalisanaado marka in la ilaaliyo waa muhim insha allah intaasaan waxaan kusoo jeedinaha in la ilaaliyo gacanta lagu hayo la xanaaneeyo la dhaqo dooxooyinka iyo dhulka ay ku dhaqmi jireen la ilaaliyo si ay usii jiraan tarankoodu baan ku tali lahaa dhegaystayaal waxaa intaasi inoogu dhan barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool toddobaadkan ayanu waxaynu kusoo qaadanay dhaqashada fardaha iyo noocyada kala duwan iyo dadka hore ee soomaaliyeed iyo haatan kuwa jooga sida ay fardaha u dhaqdaan barnaamijkeenna waxaa marti noogu ahaa aqoon-yahan xasan jaamac maxamed oo ka mid a dhallinyarada gobolka sool si weyn noo uruuriya fardaha iyo taariikhda ay guud ahaan deegaanada soomaalida ku lahaayeen dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
cabdikariin cabdulaahi olol iyo barnaamijkaasi xiisaha leh ee dhegaystayaal barnaamijkii sooyaalka dhaqanka aan intaasi uga gudubna halkaasi aad ka dhegaysanayseena waa washington markana waxa aad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha waa kan nuur xasan nuur
aan ku horeynaya ciyaaro ka tirsanaa is-aragga koowaad ee wareegga lix iyo tobanka ee koobka yuruba liig ayaa xalay dhacay kooxda seviya hal iyo eber ayay kaga badisay naadiga westeham goolka keliya ee seviya waxaa u dheliyey ciyaaryahan muniir al xadaadi atlanta saddex gool iyo labo ayay ku dardartay kooxda bayan liverkusen laba ka mid ah goolasha waxaa u dheliyey ciyaaryahan louis muriel goolka kalena waxaa ku furay daqiiqadii saddex iyo labaatanaad ciyaaryahan ruslan maleneveski labada gool ee liverkusen waxaa u kala dheliyay arungiis iyo muuse diyabi ciyaarta dhex martay barcelona iyo galatasaray oo ka dhacday magaalada barcelona waxay kusoo dhammaatay barbardhac goola la-aan ah rangers saddex iyo eber ayay dirtay kooxda karevena sevesta ama red star belgrade c s braga laba iyo eber ayay dirtay kooxda monaco laakiin ciyaar dhex mari lahayd kooxaha arbi leipzig iyo spartak moscow ayaa la baajiyey spartak moscow waxay ka mid tahay kooxaha ruushka ee cunaqabataynta la saaray ee laga reebay tartanada yurub sidaas daraaddeed laibzig ayaa u gudbi doonta wareegga xiga tartanka cusub ee saddexaad ee yurub oo lagu magacaabo yuruba conference league ayaa isna xalay ciyaaro ka tirsan wareegga lix iyo tobanka ay dhaceen kooxda beog f c waxa ay hal iyo eber dirtay naadiga gent naadiga faynord shan iyo labo ayay ku garaacday beograd slaviya brag waxa ay afar iyo hal ku dardartay lask fetis waxaa hal iyo eber dirtay roma ezi alkamar waxaa ka badisay kooxda bodi glimt oo ku garaacday laba gool iyo gool leicester city laba iyo eber ayay isaga reebtay khen halka maksey ay laba iyo hal ku martay basel horyaalka premier leaga ingiriiska ee ciyaaro ayaa dhacay xalay chelsea ayaa saddex iyo hal dirtay norwich goolasha waxaa chelsea u kala dhaliyey ciyaartooyda jalaba mason mount iyo ciyaaryahan havertz guushaasi waxay noqonaysaa tii ugu horreysay ee ay chelsea gaarto tanii markii shalay ay dowladda ingiriiska ku dhawaaqday in ay cunaqabatayn saartay ninka leh chelsea roman abromovich taas oo si toos ah u saameysay kooxda chelsea southampton laba iyo hal ayaa lagaga badiyey oo newcastle ayaa ku dharbaaxday laba gool watford waxa ay ku khasaartay afar iyo eber kooxda wolfs astonvillana saddex iyo eber ayay dirtay leeds united caawa haddii aan fiirino ciyaaraha dhici doona horyaalka liigwanka faransiiska hal kulan ayaa jira liil waxay la ciyaari doontaa saint etian laliigaha sbainna atletic madrid ayaa martigelin doonta jades dhegeystayaal xubinta ciyaaraha intaa haynoo jirto
nuur xasan nuur ayaa nala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan mid ka mid ah heesihii aan idinkugu talagalnay
heeskaas ayaan idaacaddeenna kusoo gabagabaynaynaa waa sahre cabdi axmed iyo dhammaan bahda v o e da idinle intaynu mar kale ismaqli doono nabadgelyo